horta marka hore ilaah umahad celinayna macnaha oo boosooyinkan guusha aan gaarnay ilaahna siiyey waxaan kaloo umahad celinaya dhammaan xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo intii kaleoo ka qayb qaadatay diyaar garowgan aan sameynay intaas kale waxaan ku kordhin lahaa in oo dadka maantay dhalinyarada nooga qayb gashay tartankaas ay ahaayeen markii ugu horreysay ee waddankaba laga wada soomaaliya ay ka baxaan waxayna ahaayeen dhalinyaro iskuulla wada dhiganaysa oo aan fikrad ka qabin international matcheska ama ciyaaraha caalamiga aan fikrad ka qabin waxaan ku kordhin kara waxay tahay inay maantay dadnimo soo bandhigeen meel wanaagsanna yimaadeen oo soomaalidu dhan aysan filaynin uguna hambalyeynayo waxaan filayaa in ay insha allahu tacaala rajada aan qabno waxay tahay inay final gaaraan haddii alle guddoomiye su-aasha la isweydiinaya ayaa ah sanadihii dhowaa xulalkii kubadda cagta soomaaliya ee tartanadii africa ka qayb galay guulo lagu farxo ma soo hoyin marka maxaa isbedelay waxyaabaha isbedel waxaa ka mid ah marka horeeto marka soomaaliya guul laga rabo waxaa la rabaa in la barbar dhigo wadamada ay la cayaarayaan maxay haystaan soomaaliyana maxay haysataa in horta isbarbardhiga meeshaas laga bilaabaa la rabaa hadda waxa isbedelay marka waxay tahay xiriirka soomaalida kubadda cagtu wuxuu awoodiisa iyo maskaxdiisa iyo muruqiisa uu isugu geeyey in aan tacabno dhalinyaro cusub inaan tacabno oo da-doodu ay ka yar tahay toddobiyo toban sano oo da-doodu ay ka bilaabanayaan afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban taas ayaan awoodeyni maskaxdeena isugu geynay iyo inaan footballka wax ka bedelno waxaa noo soo baxday marka inaan footballka wax uga bedeli karno inaan dhalinyaradaas xooga saarno oo iskuullada dhalinyarada aan kasoo aruurino league ayaga ay leeyihiin ama horyaal ay leeyihiinna aan hirgelinay sagaalkii bishii sagaalaad sanadka laba kun iyo lix iyo tobankii intaasna ay ku jireen laba sano lix iyo toban toban ay soo dhamaystireen laba league midkii saddexaadna hadda uu u bilaabanayo focuska markaa meeshaas saarnay marka waxaa noo soo baxday inay noo muuqatay ifafaalo inaan helayno ubax oo cusub oo cayaartooy ah aan isleenahay mustaqbalka meelay gaari karaan fikraddaas marka way way way gadantay ilaahayna waa nala garab galay miro dhalkeedina waa midka maanta ee soomaalida ay dhammaanteen aan isugu hambalyeynayno in dhalinyaradeenii toddobiyi toban jirka ka hooseeyey ay guushaan iyo magacan ay dalka usoo hooyeen oo maanta ay joogaan summer final ama afartii wadan ee cayaarta kama dambeysta usoo baxday ay ka mid yihiin soomaaliyana maanta ay kamid tahay wadanka dhibc ahaan ugu koreeya toddoba dhibcood ay kaga soo baxday marka muhiimadda ugu weyn oo la qabtay oo iyo isbedelka dhacay wuxuu yahay waxaan xooga saarnay dhalinyarada waxaanan hubaa oo boqol kiiba boqol aan hubaa haddii dhalinyarada aan sii wadno in guulo kuwan ka fiican aan keeni doono aadaan ugu mahad celinaya runtii iskuulladii nagala qayb qaatay macalimiintii nagala qayb qaatay waalidiintii ogolaaday inay ilmahooda ayagoo iskool dhiganaya ay kubadda cagta cayaaraan guusha kulliga umadka waa leeda marka inta nagala qayb qaatana waa umahad celinaynaa xiriirkuna fikraddan cusub oo ah horumarinta dhalinyarada waa sii wadi doonaa meel fiicanaana jecelna inaan ka gaarno waayahay marka semi finalka xulalka laga yaabo inay la ciyaaraan waa kuwe goorma ayuuse dhici doonaa semifinalka laba maalmood kadib uu dhici doonaa cayaaruhu waxay ahaayeen laba group groupka koowaad wuxuu ahaa soomaaliya iyo burundi kenya iyo ethoobia u ahaa meeshaas groupkaas soomaaliya waxay uga soo baxday toddoba dhibcood iyo kenya hadda soo gashay qeybta labaad oo aydan afar dhibcood kusoo baxday waxaa groupka kale marka uu ahaa tanzania iyo zanzibar uganda iyo sudan zanzibar waa ogtahay cayaarihii banaanka laga dhigay oo way noqdeen groupkaas saddexu kusoo haray saddexda soo hartay marka waa sudan uganda iyo tanzania labadii kasoo baxda cidda dhib dhibicda koowaad kusoo baxda ama dhibcaha koowaad kusoo baxda kenya la cayaari doonaan cidda dhibicda labaad kusoo baxdana dhibcaha labaad kusoo baxdana waxay la cayaari doonaan soomaaliya marka taasna waxaa la kala ogaan doonaa britoria soo bixi doontaa laakiin hadda soomaaliya maadaama groupkaas ayada ugu horumartay usoo baxdaan cayaarta ugu horeysa finalkan ayada cayaari doonto waxayna la cayaari doontaa groupka kale cidda kaalinta labaad kasoo gashay la cayaari doonta soomaaliya raje intee la-eg ayuu xulka qaranka soomaaliya ka qabaa inuu koobkan ku guuleysto annaga horta rajadeena waa fiican tahay ilaahay ayaana micnaha aan tala saaranaynaa rajadeenana way fiican tahay sababtoo ah maalinkai aan bixayna iyo maanta labaan kala nahay ciyaalkan yararkaa markaan wadnay dad badanaa aaminsanaa soomaaliya tobanaa lagu soo dhufan doonaa iyo koob iyo toban ilmahan yararkaa xaggee u wadaan caqligiina ma shaqaynayo miya dad badanaa nala lahaa laakiin maanta oo guushii nala sheeganaya rajadaasa marka hore dadku ay muujinayen oo ma muujinayen dadku inaan meel gaari karno waxay muujinayeen inaan soo ceeboobayno marka rajada hadda aan qabno waxay tahay haddii shalay meesha la aaminsanaa maantana ciyaalka oo niyadooda ay kor u qaadantay oo wadada wadamadii aan dariska la ahaynna aan ka badinay oo ilaa haddana ay rajadoodu fiican tahay rajada aan qabno waxay tahay inaan finaalka gaari doono ayaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan rajaynaya in ilahay noo hirgeliyo taasaan rajaynana insha allah